xuseen xasan geedi oo ka mida dhakhaatiirta bartay cudurada guud islamarkaana ka howlgala magaalada jowhar ayaa sheegay inaysan dhammaan khatarta caafimaad darro ee covid sagaal iyo toban iyadoo dunidu kusoo labakacleeyay soomaaliyana ay ka mid tahay waxaana jirto habacsanaan ka muuqata bulshada soomaaliyeed gaar ahaan magaalada jowhar oo ah xarunta magaalo madaxda hirshabeelle waa kanditoorka oo aan hordhigay
khatarta caafimaad oo covid sagaal iyo toban weli way jirtaa bal meelaha qaar xitaa way laba kaclaysay oo waxawaaye wadamada qaar xitaa hadda xitaa waxaa la sheegayaa oo la arkay yacni inuu asagii isbedelay oo jiin kale uu samaystay oo covid sagaal iyo toban oo nooc kalea inuu yimid yacni taa waxay keenaysaa khatarihii in weli ay sidii usii jiraan meel kastana ay ka jirto soomaaliya laftarkeeda waa laga sheegay magaalada muqdisho marka weli wixii caqabadihii way taagan yihiin siyaabihii kaloo loo maaleyn lahaa iyo howlihii iyo wixii laga haray kadib haddana dib uu usoo noqday weli khatarihii way jiraananilaa inkastoo ay sii kordhaysa khataraha uu caabuqani ku leeyahay dunida ayaa haddana dadka markii hore uu ku cusbaa oo ay si taxadar leh uga feejignaayeen balse aad moodo in hadda ay ka niyajabeen oo ay iska dhigeen waa kan mar kale ditoorka oo sheegaya shalay waxaa la ahaa yani markii la fiiriyo bulsho ahaan waxay ahaayeen bulshadu shaygan wuu ku cusbaa wayna ka taxadirayeen way iska ilaalinayeen laakiin hadda waxay noqdeen yani dad inta badan xoogaa wixii mar alla markay ku raagaan waxba u arkinba marar qaar ay waxba kasoo qaadin marka khatarta way sii kordhaysaa sababtu waxaa waayan yani dadkii oo feejignaantii iyo wixii ay ka qabeen iyo arimihii iyo barnaamijyaadkii caafimaad iyo howlihii caafimaad oo la waday oo hadda xitaa dibudhac iyo hoosudhac ku yimiday sidaa awgeed bulshadiina isdhexgalkoodii iyo wixii ay dib u bilaabeen khatartii caafimaad inay sii kororto mooye uma malaynaya inay nusqaamayso inkastoo ay wadaan gargaarayaasha caafimaadka wacyigelinta ku aadan covid sagaal iyo toban balse haddana uma muuqata inay dadka ka feejigan yihiin meelaha qaarkood taas oo ay bulshadu isdhex qaadayaan goobaha ganacsiga iyo meelo badan marka laga reebo goobaha caafimaadka iyo meelaha kale ee aada looga fahamsan yahay